halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye udbanogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisanaayo ebanagu saaciid sharxin sifahaaga satirow ilaahow adanku su'aalne satirow ilaahow
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aynu ugu magacdarnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kutubtii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu caawa horay idinku sii wadi doonnaa warqaddii rasuul yuudas oo isagu ahaa sayid ciise masiix walaalkiisa xagga hooyo wuxuuna la dhashay rasuul yacquub oo aannu warqaddiisii waa hore soo barannay rasuul yuudas isla sidii rasuul yacquub kuma faanin inuu ahaa ciise masiix walaalkiisa hooyo ama qoyskii ciise masiix rasuul yuudas wuxuu ka sii digayaa wakhtiga marka dad badan oo masiixiyiin ahi ay u dhici doonaan waxbarid ka duwan tan laga dhaxlay rasuullada dadku iyaga ayaa la imaan doona waxbarid ay iska leeyihiin oo u gaar ah waxayna bilaabayaan inay soo dhex galaan masiixiyiinta oy ku furaan qaaquul jahawareer iyo muran rasuul yuudas oo wax ka sii sheegay nimankaasi ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran aayadda tobanaad ee warqaddiisan halka cutub ka kooban sida tan laakiin kuwanu wax kastoo ayaan garanaynba way caayaan oo waxay ku baaba'aan waxay abuuristooda ku garanayaan sida xayawaanka aan caqliga lahayn
xinjirtiisii buu igu dhaqo xamdi bay gu waajibayendembigaygii buu xalayo xamdi bay gu waajibayegeeridu ka xoog bacdiyo xamdi bay gu waajibaye xabashunka suu baxayo xamdi baygu waajibayo xertiisii ayaa aragto xamdi baygu waajibaye xaqiiqdii ayaan helayo xamdi baygu waajibaye ibliskii ayuu xabiso xamdi baygu waajibaye cadabtii xorbaanka ahoo xamdi baygu waajibaye iimaankaygii baa xasilo xamdi baygu waajibaye xumaantoo dhan buu iga tiro markii nagu dambaysay waxay inoo joogtay faalladii aynu ka bixinnay aayaddii tobanaad markaasoo rasuuliyaddaas oo faalla ka bixinaya macallimiinta bidcada ah uu lahaa laakiin kuwan wax kastoo ayaan garanaynba way caayaan oo waxay ku baaba'aan waxay abuuristooda ku garanayaan sida xayawaanka aan caqliga lahayn haddaba wuxuu kaloo raacinayaa oo uu leeyahay oo waxay ku baaba'aan waxay abuuristooda ku garanayaan sida xayawaanka aan caqliga lahayn waxaad mooddaa in jumlada labaad ee aayadda tobanaad ayaan dhammaystirnayn marka la eego tarjumada soomaaliga ah marka uu leeyahay waxay ku baaba'aan ayaad mooddaa in macnaha rasmiga ah ay daboolayso waxaa haddii aan si hagaagsan aayadda idinku dhigo ay noqonaysaa oo waxay seegeen waxay abuuristooda ku garanayaan sida xayawaanka aan caqliga lahayn waxay u muuqataa in rasuulku uu leeyahay waxay seegeen dareenkoodii hoose oo u kala sheegi lahaa waxa quman iyo waxa qaldan sidaas awgeed waxba kama duwana xoolaha oo iyagu garanaya sida loo noolaado laakiin aan lahayn garasho dheer oo lagu ogaado waxyaalaha moolka dheer sida jacaylka iyo naxariista ilaah iyo nimcada eebbe kuwaasu ma ahan wax bannaanka yaalla ama muuqda waxaa lagu garan karaa dareenka ama fahamka hoose ee aadmiga dadkuna isku mid ma ahan xagga garashada waxaad arkaysaa in lagu leeyahay war hebel iyo hebel soo dil aad qaadatid lacage markaasuu qorigiisa soo qaadanayaa oo hebel iyo hebel ayuu soo dilayaa qofkaas miyuu haddaba leeyahay garasho dhaafsiisan xayawaanka oo lagu yaqaano markay gaajoodaan inay xataa aadmiga cunaan xayawaanku waxay garanayaan sida loo ugaarsado oo loo sugo ama loo gaado ugaarta duurjoogta ah waxaan garanaynaa libaaxa iyo shabeelka iyo dhurwaaga masaska iyo xaaska dilbisada iyo wixii la mid ah inay garanayaan sida loo ugaarsado oo keliya waxay wax u dilaan cunno awgeed waayo waxay doonayaan inay noolaadaan marka haddii qofkii aadmiga ahaa uu caqli ahaan iyaga la mid noqdo oo wax waliba uu u samaynayo sidii uu dhuuni ku heli lahaa muxuu dhaamaa haddaba xayawaanka muxuuse darajo ahaan dheeraan karaa libaaxa iyo dhurwaaga oo iyaga cuna hilbaha dadka haddii intuu qori soo qaato oo qof uusan garanaynin lacag awgeed u soo dilayo macallimada bidcadu waa la mid oo ma lahan garashada hoose ee lagu garto nimcada jacaylka iyo naxariista ilaah waxay ka dooranayaan inay nafsadooda wax u helaan intii ay ilaah ka fakari lahaayeen oy is odhan lahaayeen waxa kan guracan ee dadka aynu barayno ilaah raalli ma ka yahay mise waxaannu u samaynaynaa timir darteed haddaba qarniganu ma lahan garaad sarreeya oo waxay la mid yihiin xagga fahamka sida xoolaha mana gaarin fahamka garashada sare ee rasuul bawlos uu ugu yeedhay abignosis rasuul bawlos wuxuu yidhi qofku wuu ogaan karaa in kitaabka baibalka uu yahay hadalladii ilaah wuxuu kaloo marka uu fahamkaasi sare leeyahay ogaan karaa in ciise masiix uu yahay badbaadiyaha dunida waa dareen dalbanaya koritaanka xagga ruuxa iyo garashada waana koritaan aan ciyaar lagu gaari karin waa koritaan u baahan inaad leedahay garashada waxyaabaha ka baxsan cunnada iyo dhuuniga soomaalidii hore ayaa waxay ku maahmaahday nin soori kaa qaaday waa nin seefi kaa qaaday maxay haddaba ula jeedaan taas waxay ula jeedaan in qofka walaalkiis u dilaya cunno iyo lacag yar darteed inaannu waxba istaahilin waxaa uga roon reerka in qofkaasi uu ka dhinto intii uu cunno darteed ama maal adduunyo uu walaalaha beesha ku unungoyn lahaa qofkaas soortu qaaday muxuu dhaami karaa xayawaanka ugaarta u soo disha baahida awgeed oo garashada hoose ee jaceylka nimcada iyo raxmada ilaah aan lagu arag waxay kaloo la tahay inay garan karaan wax kasta oo way isla caqli badan yihiin oo waxay ku lumeen waxa aqooni ay tahay taasina waa qayb ka mid ah baadinimada bidcada haddaan intaasi ku soo koobno maadadii qusaysay carabaabiddii laynoo carabaabay macallinnimada wakhtigan oo kiniisadda sibiqda ku soo galay ayaannu iminka isla eegaynaa maaddo kale oo rasuuliyaddaas uu ka hadlay waxaana weeye qaabiil balcaam iyo qorax oo tusaale u ah bidcanimada si bal aynu arrinka ku saabsan tusaalaha baibalka ku qoran wax uga ogaadno ayaannu la soo baxaynaa baalka afar boqol afar iyo labaatan ee axdiga cusub waa aayadda kow iyo tobanaad ee warqaddii rasuul yuudas waxaana qoran sida tan waa u hoog iyaga waayo waxay raaceen jidkii qaabiil oo faa'iido aawadeed ayay balcaam qaladkiisii ugu yaaceen oo waxay ku halligmeen fallaagadii qorrax marka uu leeyahay waa u hoog iyaga ayaa rasuul yuudas weli uu ka hadlayaa bidcada kiniisadda imaan doonta wuxuuna horay iyaga masaal ahaan ugu soo qaatay reer banu israa'iil malaa'igihii fallaagoobay caasimadihii sodom iyo gomora iminkana saddex masaal oo kale ayuu ina siinayaa rasuulka oo wuxuu soo qaatay shakhsiyaad la garanayo wuxuuna leeyahay waa u hoog erayga hoog ayaa gariig ahaan wuxuu noqonayaa uwaay haddaba eraygaas uwaay uwaay ayaan wada garanaynaa waayo markii qaar ka mid ah qabiilooyinka afrika ay balaayo ku dhacdo ayaad maqlaysaa iyagoo leh uwaay uwaay welibana waa sida dhurwaagu uu u ciyo oo mana ahan cida ama qaylida laakiin waa baroor markii haddaba rasuul bawlos masaal fara badan uu inaga siiyey raggaas iyaga ah ayuu iminka wuxuu rasuulku leeyahay waa u hoog iyaga su-aashuna waxay noqonaysaa maxaa hooggu iyaga uu ugu dhacayaa rasuulka oo fasiraya taas ayaa waxa uu leeyahay sida ku qoran aayadda kow iyo tobanaad waayo waxay raaceen jidkii qaabiil qaabiil wuxuu ahaa nin ahludiin ah oo caadi ah wuxuu rumaysnaa ilaah iyo xeer laakiin wuxuu ilaah ku raacay hannaan isagu uu samaystay laakiin ma ahan kii ilaah uu samaystay wuxuu dafiray inuu dembiile yahay wuxuuna diiday furashada dhiigga oo waxay la noqotay inuu ilaah ugu imaan karo wadda ama hannaan isaga qaabiil ahi uu samaystay waxaa kitaabka cibraaniyada cutubka kow iyo tobanaad aayadda afraad laynoogu sheegay wixii dhacay waxaana qoran sida tan haabiil rumaysad ayuu ilaah ugu bixiyey allabari aad uga wanaagsan kii qaabiil sidaas daraaddeed waxaa loogu markhaati furay inuu xaq yahay ilaahna waa ka markhaati furay hadiyaddiisii saas daraaddeed isagoo dhintay ayuu weli hadlaa weliba qaabiil wuu dhintay laakiin isaga qudhiisuba wuu hadlaa haddaba dariiqa qaabiil waa kan kuwa diiday inay bixiyaan allabariga wanka oo isagu tilmaamayay masiixa marka dhanka kale laga eego xaaladda ayaa taasoo ay ka micno tahay in qaabiil uu diiday inuu ilaah ugu yimaado rumaysad wuxuuna diiday amarkii rabbiga ee lahaa qof waliba waa inuu dembigiisa qurbaan u bixiyaa waana qurbaanka tilmaamaya kan ugu dambaysta waxaana kaloo qorniinku uu leeyahay dhiig daadin la-aan dembi dhaaf ma leh qaabiilna waxay la noqotay inuu ilaah ugu imaan karo dariiqii isaga qaabiil ahi uu samaystay bidcanimada maanta waxay ka soo gashaa ama ku timaadaa ilbaxnimo waxaa laysku dayayaa in sare loo qaado waxbariddii masiixa suuragalna ma ahan in xikmadda masiixa lagu hormariyo xikmad aadaminimo waxaa yooxanaa baabtiisuhu uu leeyahay isagu waa inuu kordho aniguna waa inaan yaraado ama naaquso aqoonta masiixu way sarraysaa tan aadmiguna waa qasab inay hoosayso marka waxay bilaabayaan inay ka hadlaan waxyaabo yaraynaya wadajirka iyo jamaacada masiixiyiinta ah waxaa kaloo hoos u dhacaya tirsigii dadka waayo dadkii la bari maayo aqoonta masiixa waxaana halkeedii gashay tii dadka oo lagu yaqaano iskala qaybqaybin eex musuq maasuq hanweynin iyo wixii la halmaala rasuul yuudas oo hadalka sii wata ayaa wuxuu leeyahay iminka haddaan ku noqonno aayadda kow iyo tobanaad oo faa'iido aawadeed ayay balcaam qaladkiisii ugu yaaceen horay ayaa rasuul butros uu inoogu sheegay qaladkii balcaam oo wuxuu yidhi sida ku qoran warqaddii labaad ee rasuul butros cutubka labaad aayadda afar iyo tobanaad sida tan markii haddaba aad eegto warqadda labaad ee rasuul butros waxaannu arkaynaa waxyaabaha hoos u dhigaya heerkii balcaam waxaana weeye in shakhsigaasi uu damac badnaa oo damacinimaduna waxba ma dhaanto asnaam caabudka wuxuu ahaa wacdiye la soo kiraystay oo ku hadlaya wixii kii soo kiraystay uu u sheego wuxuuna liiday hadiyaddii ilaah uu siiyey oo uu ku doorsaday tan dadka mid waliba oo sidaas yeela wuxuu raacayaa dariiqii balcaam haddii aad wacdiyo tahay oo lagu kiraysto ama aad wadaad tahay oo nin aad wax u samaynayso ama wax u tafaafulayso waxaad ku socotaa haddaba dariiqii balcaam waxaadna sidaasi u yeelaysaa faa'iido darteed mase ahan inaad qofka jeceshahay aawgeed ma ahan in qofku dhuuni oo keliya uu u ordo waxaase dadka ay u ordayaan inay magac yeeshaan waxaanay doonayaan in heerkooda xagga bulshada uu sare u kaco waayo hebel iyo hebel baad wax u samaysay wixii aad samaysayna way ku hodmeen markaa heerkaagii sare ayuu aadayaa xitaa haddaanay kuwii hore waxba ku siinin oo waxaa sidaasi loo yeelaya waxa weeye damac daraaddiis ninkii damaaci ah wuxuu eeganayaa faa'iido oo waxay ku kaxaynaysaa dariiqii balcaam oo waxaad ku soconaysaa waxbariddii balcaam balcaam ina bicoor waxay qisadiisu ku qoran tahay kitaabkii afraad ee nebi muuse oo loo yaqaano tirintii cutubka laba-iyo labaatanaad ilaa shan iyo labaatanaad waxaana isaga u yeertay oo hadiyada fara badan u ballanqaaday balaakh oo ahaa ina sifoore sida qorniinku uu leeyahay wuxuuna ahaa boqorkii reer mo'aab wuxuu ka baqayey in reer banu israa'iil ay dalka ka qaataan balaakhna wuxuu doonayey in balcaam ina bicoor uu habaaro reer banu israa'iil ilaahna taasi wuu diiday waxaa balcaam laga qoray inuu yidhi hubaal sixir reer yacquub kuma dhaco oo reer banu israa'iil innaba falma qabto markii uu taasi kari waayeyna wuxuu bilaabay inuu la yimaado falsafadda ah haddii aad ka adkaan kari weyso qowmiyad ama qaran isku dhiib oo la joog oo hoosta kala dagaal waa kii keenay halhayska ah if you can't beat them join them wuxuuna hablihii reer mo'aab u soo diray xeradii ay reer banu israa'iil degganaayeen oo waxay shukaamiyeen raggii reer banu israa'iil oo dembi bay ku dejiyeen waxaanay noqotay in reer banu israa'iil ay guursadaan reer mo'aab oo wuxuu qaaquul geliyey qarankii waxaana dhacday sida cutubka shan iyo labaatanaad ee kitaabka tirintii ku qoran in reer banu israa'iil ay bilaabeen inay ka dhilaystaan gabdhihii reer mo'aab oo waxay bilaabeen inay allabaryo u bixiyaan ilaah ku-sheegyadoodii markaa waxbariddii balcaam ee yuudas uu ka hadlayo waxa weeye in balcaam ay la ahayd markii gabdhihii reer mo'aab oo ahaa gabdho qurux badan ay isku dhiibeen raggii reer banu israa'iil in ilaaha xaqa ahu uu wax ku dhufan doono reer banu israa'iil balse waxba kama uusan garanaynin damiirka isku tallaabta waxaa dadka lagu baray kitaabka axdigii hore in ilaah uu maaraynayo ama uu xoojinayo xukuumaddiisa laakiin wuxuu raalli ka noqdaa dembiilaha isaga rumaysan balcaam taas ma garan oo lama ahayn in ilaah uu cafin karo reer banu israa'iil haddii ay isaga u soo leexdaan ama ay u yimaadaan haddii aad horay u taqaanay qof dembiile ah oo haatan u soo leexday ilaah ayaa taasu waxay ka dhigan tahay in ilaah uu u naxariisanayo oo welibana inkastoo ciqaab uu la kulmayo haddana ilaah naxariis buu siin doonaa dembiilaha ma ahan in ilaah uu ku leeyahay warsoo adigii dembaabay oo xadgudubyada badan sameeyey maxaad iigu timid haddii markaasi kuwa masiixiyiinta ah ay la dawaqaan waxa dembiilaha loo aqbalay ayaa waxaa iyana haysta dhibkii balcaam ina bicoor horay u haystay weli waxaannu ku jirnaa meeriska aayadda kow iyo tobanaad waxaana rasuul yuudas uu leeyahay sida ku qoran qaybta ugu dambaysa oo waxay ku halligmeen fallaagadii qorax waxaa laga yaabaa kuwiinna garashada u leh kitaabka inaad taqaanaan qorax oo isagu ka hor yimid nebi muuse oo ahaa addoonkii rabbiga sida ku qoran kitaabka tirintii oo ah kitaabkii afraad ee nebi muuse cutubka lix iyo tobanaad wuxuu isfahamsiiyey in nebi muuse keliya aanu ahayn kan ilaah xiriirka la leh oo wuxuu qorax ku fallaagoobay xukuumaddii ilaah uu isku duway ee ilaah u dhiibay ama hoos keenay addoonkiisii muuse ahaa wuxuu qorax doonayey inuu soo dhex galo shay quduus ah oo ilaah uu isku duway wuxuuna yidhi qorax isagoo dadka la hadlaya oo ilaah ma muuse oo keliya buu la hadlay yuu muuse ismooday ha yeeshee nebi muuse ma ahayn nin caariyaysan oo isagu un iska fikira iyo inuu isagu yahay farac ka soocan faraca uu la joogay nebi muuse bilxaqiiqa wuxuu doonayay in madaxtinimada laga qaado oo ma uusan doonaynin inuu dadka ka soo wado dhulkii masar balse ilaah wuxuu u yeeray nebi muuse oo qoraxna wuxuu ku fallaagoobay nebi muuse wuxuuna mucaaraday xukuumaddii ilaah uu hoos keenay nebi muuse oo wuxuu farageliyey xafiiska wadaadada oo ilaah baa dilay markii dambe marka dhanka kale laga eego qorax wuxuu ahaa nin fallaaga ah oo ilaah necab yuudas wuxuu leeyahay fallaaganimadaas iyada ah waa waxa lagu yaqaano bidcanimada ama kuwa ilaah ka gadoomay bal haddaba ogow in saddexdaas shaqsi ee kitaabka axdigii hore laynoogu qoray inay u taagan yihiin bidcinnimo qaabiil ma rumaysnan inuu ilaah rumaysad ugu yimaado iyo inuu u baahan yahay inuu dembigiisa wax u bixiyo wuxuu rumaysnaa marba haddii uu diin leeyahay inaannu u baahnayn wax kale qofka bidcada ahna sidaas ayaa lagu yaqaanaa wuxuu rumaysan yahay in wax kasta ee uu isagu horay u rumaysnaa ama diintii uu lahaa inay tahay ahmiyadda qatifkii ama qaladkii balcaam ayaa isna wuxuu ahaa inuu rumaysnaa in ilaah qaduus ah ay tahay in dembiga wax uu ku dhufto iyo inaan dembiilayaasha la cafinin haddaba qofka aan ilaah rumaysnayn ama bidcada ah waxay la tahay in ilaah aanu dembiyada u cafinaynin ama uusan u yeedhanaynin mooryaanka soo hanuunay inkastoo ilaah wax uu ku dhufanayo dembiyadii uu galay haddana ilaah wuxuu siinayaa nolol cusub oo ka duwantii hore haddii uu beri hore jeclaa warantuurka wuxuu markii uu masiixa u yimaado jeclaanayaa nabadda iyo waanwaanta markaa dembiyadiisa ilaah ku dayrin maayo qofka taasina waa damiirka isku tallaabta si kastoo dembigaagu uu u badan yahay ilaah ku dayrin maayo wuxuuna kaa doonayaa mar haddii aad u timaado inaad isaga la joogto inaad ku socoto sharciga masiixa oo uu ugu horreeyo qaynuunka caanka ah ee leh waa inaad isku jeclaataan sidaan idin jeclaaday haddaan tusaale idiin siiyo dadka dunida way la yaabaan soomaalida oo waxay ku yidhaahdaan war waxaad tihiin dad isku diin dhaqan iyo isku af ah ee maxaad ku dagaalaysaan hal waxbaa ka maqan haddaba dadka soomaalida ah waxana weeye jacaylka masiixa ee lagu helo rumaysadka masiixa haddii soomaalidu ay isjeclaato oo ay noloshii hore ee warantuurka ku beddelaan nolosha masiixinimada ee qaynuunka looga dhigay jacaylka runta ku sallaysan ayaa waxaa hubaal ah in isbeddel la taaban karo lagu arki lahaa shuqullada ay samaynayaan balse wadaadadoodu kama hadlaan arrin quseeya damiirka ruuxa iyo qaynuunada ilaah waxaase ay kala hadlaan siyaasad oo intii ay wixii ilaah yidhi kala hadli lahaayeen waxay kala hadlaan dadka sida iyaga ay la tahay bicoor waxay la ahayd in ilaah qaduus ah aanu shaqo ku lahayn dembiile shar uu sameeyey waayo wuxuuse waxba ka garanaynin samaha isku tallaabta masiixa oo dembiilaha ku shartiraysa dhiiggii masiixa bicoor waxay la ahayd inuu keligiis wax garanayo markaa qofka bidcada ah iskuma taxallujiyo waxyaalaha ilaah wuxuuse isku taxallujiyaa inuu fikir isaga uu leeyahay iyo tafaasiil isaga gaar u ah dadka baro ama la wadaago qof waliba haddaba oo leh dabeecadaha halkan laynoogu sheegay ee bidcannimada ama kaafirnimada inkastoo aynaan garanaynin haddana waa bidco haatanna waxaannu soo gaarnay maaddo kale oo ah in sharaxaad laga bixinayo macallimada bidcada ah ee maanta haddaba shanta aayadood ee soo socota ayaa waxaa looga hadlayaa bidcada ama kaafirnimada oo waxaa laynoogu sharaxayaa si wanaagsan oo aynan ku qaldamaynin ama aan lagu jahawareeraynin luqadda rasuulku uu ku sharaxayo ayaa sugaan ahaan heerkeedu uu sarreeyaa oo hadday noqon lahayd tafaasiisha tilmaanta iyo sida hadalladu ay u dhacayaanba la sugay si fikirka la bixinayo aan looga habaabin marka macnaha laysku soo wada duubana waxay abuuraysaa jawi cabsi ama naxdin badan sida bidcadu ay noqon doonaan faalladii laga bixiyey bidcada ama kaafirnimada imaanaysa maalmaha ugu dambaysta haddaan markaasi iminka meeriska warqadan rasuul yuudas dib ugu noqonno ayaannu la soo baxaynaa baalka afar boqol afar iyo labaatan ee axdiga cusub warqaddii rasuul yuudas aayadda laba iyo tobanaad waxaana qoran sida tan kuwanu waa dhagaxyo qarsoon oo ku dhex jira cashooyinkiinna jacaylka markay idinla feesteeyaan iyagoo aan cabsanaynin waxayna yihiin adrijiro naftooda jira iyo duruuro aan biyo lahayn oo dabaylu kaxeeyaan iyo geeda jiilaal oo aan midho lahayn oo laba goor dhintay oo la rujiyey xamdi bay ku waajiban
xalayba masiixi akoo xamdi bay ku waajibayeen xalaquda qaanahayo xamdi bay ku waajibayeen xalayba masiixi akoo xamdi bay ku waajibayeen xadhigii ibliiska jaro xamdi bay ku waajibayeen xalayba masiixi akoo xamdi bay ku waajibayeen xabikii allah noqdayo xamdi bay ku waajibayeen xalayba masiixi akoo xamdi bay ku waajibayeen quduska xiriirinayo xamdi bay ku waajibayeen
xalayba masiixi akoo xamdi bay ku waajibayeen xaakinkan xusuusanaho xamdi bay ku waajibayeen xalayba masiixi akoo xamdi bay ku waajibayeen jannada lasoo xarmado xamdi bay ku waajibayeen xalayba masiixi akoo xamdi bay ku waajibayeen la xisaabi maya biro xamdi bay ku waajibayeen xalayba masiixi akoo xamdi bay ku waajibayeen masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udbanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreyow masiixow salulawihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sarreyow masiixow salug law halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin